Dowladda Britain ayaa sheegtay inay dhaqan gelinayso cunaqabataynno lagu soo rogay Ruushka gaar ahaan shakhsiyaad iyo hay-ado kala duwan iyada oo tallaabadan ay kaga jawaabayso dowladda Britain kadib markii deegaanada uu Ruushku ka qabsaday Ukraine ay sheegeen in ay ku biireen dalweynaha Ruushka. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha v o e da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
cunaqabatayntan cusub ruushku waxa uu lumin doonaa inuu waddo u helo adeegyada waaweyn ee moskow uga baahan tahay waddamada reer galbeedka oo ay ka mid yihiin ka wada shaqaynta iyo talabixinta aaladaha tiknolojiyada adeegyada injineerada iyo macaamiisha howlaha ganacsiga qaarkood dowladda ingiriisku waxa kale oo ay ruushka ka joojisay ilaa toddoba boqol oo aaladood oo uu ugu baahan yahay dhismaha warshadaha iyo tiknolojiyada dhinaca diblomaasiyadda wasaaradda arrimaha dibadda ee britain waxay u yeedhay safiirka ruushka u fadhiya london andrey kelin waxayna dowladdu la wadaagtay inay si weyn uga soo horjeedo deegaanada laga sameeyey sida wasaaraddu hadalka u dhigtay aftida khiyaaliga ah ee deegaano ukraine leedahay loogu daray ruushka dowladda britain ayaa sidoo kale sheegtay in ruushku aftidan been abuurka ah u sameeyey in ay xalaalaystaan deegaanadaasi laakiin aanu caalamku marna aqbali doonin ra-iisul wasaaraha britain liz truss ayaa sheegtay inaanay abid u aqoonsan doonin dowladda britain deegaanadaasi inay qayb ka yihiin ruushka waxaanay sheegtay inay tallaabooyinka uu qaaday madaxweyne putin ay ka soo horjeedo shuruucda caalamiga ah haddaba cunaqabatayntan cusub ee britain saartay ruushka wax ma ka bedeli doontaa ujeeddada madaxweyne putin ee ukraine iyo deegaanadan iminka laga dhigay qayb ka mid ruushka su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leicester ee dalkan britain
cabdi xaafid ilama aha in madaxweyne putin ay wax ka bedeli doonaan cunaqabatayntan hadda ee dowladda ingiriiska ay saartay ruushka ilama aha in go-aanadiisa ay wax ka bedelayaan ilama aha go-aanadanna waxaa keenay in cunaqabataynta ingiriiska hadda uu raacan dambe uu saaro ruushka tallaabadii uu qaaday ahayd in uu la wareegay afar deegaan oo bariga ukraine ka tirsan kulana wareegay afti isagoo uu qabanqaabiyey oo uu leeyahay dadka ayaa u codeeyey galbeedkana ay leeyihiin waa sharci darro waxba kama jiraan waa la boobay dhulkaas cunaqabatayntaas sidaasay ku timid laakiin putin ilama aha in uu arrinka u jaxanjaxayo maxaa yeelay cunaqabataynta inta badan wakti dheer baa laga hela inay saameynteeda la dareemo marka wax weyn hadda u hakin mayso arrinka uu qorsheynayo uu doonayo marka ciidamada uu abaabulay ee uu raafay ee uu rabo in uu ku xoojiyo dagaalkii uu ka waday ukraine gudaheeda iyo la wareegidda dhulkan uu la wareegay oo loo farsirtay in uu diyaar u yahay inuu isticmaali doono nuclearka ka istaraatiijiyadda haddii lasoo weeraro deegaanadaas mar maadaama ay ruushka soo hoosgaleen uu soo hoosgeliyey ayaa hadda hadanhaynteeda galbeedka aada uga socotaa marka cabsi weyn baa soo fasaartay lama yaqaano xaaladdu waxa ay ku dambeyn doonto dowladda britain waxa kale oo ay cunaqabantayn saartay guddoomiyaha bankiga dhexe ee ruushka elvira nabiulena doorkeeda ay ka qaadatay dhaqaalaha ruushka ilaa intii moscow duulaanka ku qaaday ukraine dhinaca kale xogayaha guud ee ururka neto yenis stoltenberg ayaa sheegay in ficiladii uu qaaday madaxweyne putin ay noqonayaan kuwii ugu darnaa tan iyo markii ay moscow ku duushay ukraine waxa aan ugu baaqay inay midowda yurub iyo ururka neto meel uga soo wada jeestaan waxa uu ku tilmaamay daandaansiga iyo kibirka madaxweyne putin cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london